habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinana kuwada ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa dagaal qaraar oo ciidamada dowladdiiyo shabaab ku dhex maray deegaanka shabeelow ee gobolka mudoga saiidka mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay sababtii ay kaga baaqdeen magaalada baydhabo oo ay maanta ku wajahnaayeen boqol oo gaadiidka xamuulka ah oo maalintii afraad oo xiriira ku xayidhan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iska soomaaliya oo shir jiraahid ku faafaahiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada soomaaliya lagu weyneynaya dhalashada nebigeenna moxamed naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaatee oo lagu qabtay magaalada muqdisho xafladay ku qalin jebinayaan dufcaddii lixaad ee wax ka baratay jaamacadda zamzam oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho madaxa soomaaliya xamse barre oo shir guddoomiyey shirkii golaha wasiirada iyo golaha wasiirada oo maanta meel mariye sharci dhowr ah iyo dowladda kenya oo sheegtay wakhtiga ciidamadeedu ay ka baxayaan gudaha soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan ayaanu idinleenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan caawa waa habeenimo khamiisaha jimcaha ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha oktoobar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadashay dagaal saacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka shabeelow islamarkaasina dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee deegaanka isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha shabaab wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya daawud awees oo maanta shir jilaad u qabtay wariyaasha ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka gaar ahaan deegaanada maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle wasiirka warfaafinta ayaa ugu horeyn waxuu ka warbixiyey dagaalkii cuslaa ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka shabeelow ee dhaca koonfurta gobolka mudug waxaana uu sheegay in dagaalkaasi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa deegaanko isku dhinac ah ay la galeen dagaalamayaasha shabaab wasiirka ayaa xusay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay beegsadeen dhul howda oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab islamarkaasina lagu dilay in ka badan boqol dagaalamo oo ka tirsan shabaab siduu hadalku dhigay wasiirka ayaa hadalkiisu wuxuu intaasi ku daray in ciidamada huwanta ay cagta mariyeen fariisimo dagaalamayaasha shabaab ay ku lahaayeen halkaasi siduu hadalku dhigay
bismi illahi raxmaan raxiim ciidamada xoogga dalka daraawiishta galmudug ee ku sugan koonfurta mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jiha ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka shabeellow iyo godad ay ku dhuumaalaysanayeen qawaariijta halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey cadowga in ka badan boqol meydadkooda ayay khawaariijtu ka qaadeen goobta dagaalka iyagoo ku daadguureeyey ilaa iyo saddex gaari waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas ka badan oo weli goobta daadsan ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guulaystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen khawaariijta oo ahaa dhul howdah ay qorshaysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga waxaan bulshada soomaaliyeed la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesayaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifaynayo khawaariijka firxadka ee ku baxsaday hawdka deegaanka shabeellow dhinac kale ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle halkaas oo in ka badan toban maalmood ay ku goodonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan khawaariijta waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagaynaa in inta badan khawaariijta halkaasi lagu go'doomiye la laayey sidoo kalena ciidanka qaran ku guulaystay in muddadii khawaariijtu ay go'doonsaneyd aysan helin wax saad ah ama gurmada iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan ama meesha ay ka baxsadaan goobo badanna laga qabsaday dadka soomaaliyeed waxay indhahooda ku arki karaan jabka iyo xasuuqa khawaariijtu ku gaaray howlgalladan markay ciidanka qaranka iyo geesayaasha dadka deegaanka gudaha u galaan dhulkan hawdka ah oo hadda ay dhinac kasta ka joogaan labada bilood ee lasoo dhaafay jabka khawaariijta waxauu ahaa mid iska soo dabadhacaya marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ee ka socday galmudug iyo hirshabeelle halkaasoo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalka lagu ciribtarayo khawaariijta oo labadii bilo ugu dambeeyey si qorshaysan oo hakad lahayn uga socday dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxa uu saamayn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaalaysan jirtay deegaanadaasi dagaallo toos ay howlgallo gaaro khawaariijta jab xowle lagu gaarsiiyey ayay dowladdu samaysay labadii bil ee lasoo dhaafay ilaa iyo sagaal iyo toban horjooge ayaana lagu khaarijiyey dagaalada ka socda dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan khawaariijtu ay aad u kooban yihiin horjoogayaashaasi laba iyo toban ka mida waxaa lagu dilay howlgallada hirshabeelle ka socda halka toddoba ka mida lagu dilay galmudug sidoo kale waxaa dhaawac culus la gaarsiiyey horjoogay khaliif gaambe oo ahaa horjoogihii ugu sarreeyay jabhadaha khawaariijta ee galmudug saddex horjoogo muhiim u ahaa khawaariijta ayaa inta howlgalladu socdeen isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo geesiyaasha deegaanka dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ka war haysa in toddoba horjooge oo shan ka mid ay ku dhumaalaysanayaan hirshabeelle halka labada kalena ku jiraan hawdka galmudug ciidamada qalabka sidana ay ku daba joogaan beegsiga lagu laayay inta badan horge- horjoogayaashii khawaariijta waxaa sii dheer boqolaal maleeshiyaad ah oo laga dilay khawaariijta kuwaas oo lagu khaarijiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay galmudug iyo hirshabeelle
kaasi waxauu ahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya daawud aweys sidaad maqlayseen waxuu ka hadlayay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ee soomaaliya geesta kale siyaasiyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya kasoo jeeda ee mucaaradka ah ayaa waxay ka hadleen waxaa baajiyey safar ay maanta ugu wajahnayeen magaalada beedhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya siyaasiyiintan oo ay ku jiraan xubno soo hogaamiyey maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sida madaxweynihii hore ee maamulkaas shariif xasan sheekh aadan iyo guddoomiyaal hore oo baarlamaanka soomaaliya ee soo hogaamiyey maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan profesor jawaari ayaa maanta shir jilaayaday ku qabteen magaalada muqdisho waxay ka hadleen xaaladda cakiran ay ka taagaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo safar oo ay shanta bishan lagu madalsanaa inay ku tagaan magaalada beydhabo oo baaqday maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiye hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo siyaasiyiintan ay garab taagan yihiin ayaa warbaahinta maanta la wadaagay sababihii ay u baaqdeen waxaana uu sheegay inay u baaqdeen kadib markii codsi uu kaga yimaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud islamarkaasina ay kula madalsiyiin inay kula soo kulmaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa uu sidoo kale maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu sheegay inuusan waxba iska bedelin mowqifkooda ku aadanaa inay tagaan magaalada baydhabo
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدة الله سعطان لبضان تضباط نصور ضعفنا وحان ودني لطشي بلارن ee ku wajahan doorka shacabka koonfur galbeed ee ku aadan la dagaalanka khawaariijta iyo fulinta heshiiskii afartii bishii februari ee doorashada koonfur galbeed oo ay wargarwadeen ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka la tashigaasi waxaanu la kulannay madaxda dalka ee ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka sidaasi oo kale waxaan la tashi la yeelanay shacabka ka soo jeeda koonfur galbeed bishii soddonka bishii setembar waxaanu qabannay kulan ballaaran oo ay ka soo qeyb galeen shacabka koonfur galbeed isla markaasna aan isku weydaarsanay afkaar iyo la tashi ku aadan labada arrimood ee aan soo sheegay sidaasi oo kale waxaan la kulannay bulshada caalamka waxaan la kulannay internationalka sida safaaradda u k u s a iyo safaaradda ethoobiya iyo ergeyga gaarka ee african union ahna madaxa artemis sidaasi oo kale waxaan la kulannay siyaasiyiin kala duwan soomaaliyeed hadda marka ugu dambaysay qorshahanaga wuxuu ahaa bisha eh, shanteeda inaan eh, eh, u ambabaxno magaalada baydhabo eh, halkaasi ay ka bilaabato een, qorshihii doorashada iyo qorshihii la dagaalanka codsi inoogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud awgeed eh, bisha shanteedii waa bedelnay waxaan eh, go'aansannay in codsigaasi aan ajiibno ee aan aadno dhuusamareeb halkaasi madaxweynaha aan kula kulanno qorshaha annagii weli sidii uu u nool yahay waxaan qorshaysannay baydhabo inaan aadi doonno madaxweynaha markaan ka soo noqonno hada wabillaahi towfiiq
kani waa premier
gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayuu ahaa oo ku hadlayay afka siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo ayadii ugu dambeeyay dhalisanaa ee, de- madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdixsalaafta gareen iyagoo ka cabanaya arrimaha doorashooyinka koonfur galbeed waqtigoodii la gaaray oo aanan ilaa iyo xilligan qabsoomin waa hagaag taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a gobolada soomaaliya toddobaadyadii ugu dambeeyey afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo maanta eh, wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho ayaa eh, faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee amniga lidii ku ahaa ee ka dhacay muqdisho iyo qaar ka mid a gobolada soomaaliya
shantii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan waxaan joognaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed halkaas oo aan rabno inaan warbixin kooban oo faahfaahsan ku siinno shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan dalka oo dhan iyo shacabka soomaaliyeed oo daafaha caalamka kula dhaqan inay ogaadaan lana socdaan waxa dalka ka dhacaya Ee, toddoba iyo labaatankii bishii sebtembar laba kun saddex iyo labaatan ayaa degmada kaaraan khawaarijtu waxay miino dheemish ah miino nuuca dheemishka la yidhahdo wax dhibaato aan ahayn laakiin dhawaq miino leh ayay dhigeen guri qof mas-uul ka ahaan jiray maamulka gobolka banaadir oo guddoomiye ku-xigeen ka ahaan jiray eh, eh, eh, degmada gurigaasoo ku yaalla waaxda xanaano ayay miino nuuca eh, dheemishka ah dhigeen miinadaas oo qaraxday ayaan wax khasaare ah geysanin hase yeeshee ciidamada ammaanka oo goobtii ka howlgalay waxaa eh, eh, qolihii khawaarijta ahaa oo meesha miino soo dhigay ay ka baxsadeen warbixintan aan eh, waxay ka raacaysaa dhacdadaas oo dhacday eh, toddobiyo labaatankii bishii sebtembar laba kun eh, eh, saddex iyo labaatan ilaa iyo toddobiyo labaatankii sebtembar ilaa maanta dhacdooyinka dhacay kuwooda ugu waaweyn ee ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah iyo iyo- iyo gobolada dalka ayaanu halkaan ummadda kula wadaagi doonaa degmada howladaag degmada howlaa gaar ahaan waaxda carta sagaallaatankii bishii sebtembar laba kun saddex iyo labaatan ayaa shil gaari oo sababay dhimashada wiil yar oo toddoba jir ahaa lagu magacaabi jiray xasan ibraahim xuseen gaarigaas oo bi-ar ahaa ayaa dilay wiilkaas ee yarka ee saqiirka ah ee ciidanka booliiska saldhigga booliiska degmada kaaraan oo goobta ku baxay ayaa gacanta ku dhigay gaarigii iyo eedaysanihii gaarigaa waday isna waa la hayaa oo gacanta lagu hayaa waa la xiran yahay ee soddonkii bishii sebtembar laba kun sagaal iyo labaatan ayaa ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee ee huwanta ay ka shaqaysa amniga caasimadda oo ugu horeeyaan ciidanka booliisiya militaaro ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hayadda hayadda masuuliyadda iyo sirdoonka qaranka soomaalida howlgallo iskaashi ah oo ay ka sameeyeen magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan degmada wardhi- war- dhar- waaberi ayaa gacanta lagu soo dhigay ilaa afartan iyo saddex dhalo oo qamri ah oo ah nuuca qamrida ah taas oo ku jirtay ee ee nooca la yaqaano biir taasoo ku jirta dhalooyin iyo iyo gasacba isugu jirtay halkaasoo howlgalka ciidanka gacanta kusoo dhigeen maandooriyahaas gacantaa lagu dhigay isagana ee isaga iyo ciddii iska lahaydba ciidanku gacanta ku dhigeen waxaana la horgeynaya maxkamadda awoodda loo si cadaaladda loo waafajiyo kowdii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan abbaara shantii iyo s- konton daqiiqo ama lixdii oo toban daqiiqo dhiman ayaa waxaa hoobiyaal ay ku soo dhaceen xaafadda tarbuush ee waaxda timcadde waxaana khasaare ka soo gaaray laba qoys muwaadiniin soomaaliyeed oo halkaa deganaa ayaa khasaare ka soo gaaray ee khasaarahaas oo isugu jira ee dhaawacyo ilaa afar qof oo dumar ah iyo qof rag ah ayaa dhaawacyadaas ka soo gaareen dhaawacyadaas ayaa waxaa sababay hoobiye gantaal macmal ah oo khawaarijtu ay soo tuurtayso shacabka soomaalida ay ku dhaawactayso isla degmada wada jir ayaa kowdii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan waxaa gacanta lagu soo- lagu soo dhigay eedeysane ka tirsan booliiska dowlad goboleedka hirshabelle cabduqaadir maxamed afrax oo ahaa furahayihii xabsiga ee booliiska degmada beledweyne kaas oo maxaabiis ka baxsatay dartiis uga soo baxsaday degmada beledweyne kuna soo dhuumalaysanayay magaalada muqdisho gacan saar iyo iskaashi ciidanka booliiska labadiisa heer ka dhexeeya booliiska dowladaha ka xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo ciidanka booliiska federaalka soomaaliyeed ayaa iskaashigaas iyo xogahaas la isweydaarsaday gacanta lagu dhigay isagina maanta waa eedeysan wuxuuna ku jiraa gacanta ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed si cadaaladda loo waafajiyo saddexdii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan gaar ahaan degmada waaberi laanta horseed ayaa saacaddu markay ahayd siddeed iyo tobankii ama ama siddeed iyo tobankii fiidnimo ama maqribkii ayaa qof muwaadin soomaaliyeed ah wuxuu ka soo dhacay dabaq uu dhismo maxay ahayd ee ka shaqaynayay muruqmaal uu dhismaha ka shaqaynayay muwaadinka halkaa ku naf waayey isaga iyo maamulkii goobta meesha ka shaqaynayay ciidanka booliisku gacantay ku dhigeen waa la xiray isagana broseskoodii halkaa ayuu marayaa qofkii muwaadinka ahaa ee dhimadayna dadkiisi dhintayna dadkiisia lagu raadiyey reerkiisii kadibna waxaa guud ahaana warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaa dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysata ee caawa waa nageyntaa